Ururka kubadda cagta degmada Beledweyne kan kubadda cagta gobolka Hiiraan iyo kan Hirshabeelle ayaa shahaado sharaf guddoonsiyay idaacadda Beerula kadib markii door muhiim ah ka qaatay tabinta tartamada isboortiga lagu qabtay magaalada Beledweyne. gudoomiyaha ururka kubadda cagta degmada Beledweyne Ismaaciil cali xasan siidaani ayaa redio Beerula uga warramay sababta idaacadda lagu guddoonsiyey shahaado sharaftan wallaahi hadda shahaado keliya aan bixin ee wax ka badan haddaan awoodna xataa waa siin lahayn radio beerla sababtoo eh, waa idaacad aana ka shaqeyn siyaasad ee ka shaqeysa arrimaha bulshada iyo horumarinta iyo nabadda waxaan u garanay inay tahay idaacaddaas idaacad maaragtay bulshada si fiican ugu adeegto sababtoo eh, waxaad dareemeysaa xilli kastoo aad ugu cadid wax shuruudoo lagugu xujeynayo iyo wax hadaloo lagu gelinayo ma jirto waxaa ka hadlaysaa keliya waa nabadaas iyo isdhexgalka bulshada iyo magaalada horumarinteeda wax kastoo marka aad ugu baahatid idaacaddaas waa idaacadda keliya oo maaragtay noo fududayso waxaad arkaysaa intuu tartankaa soo socday galab kastoo annagoo xataa tasiilaad ama wax aan bartarsboor ama bajaajraac aana ka bixin ayay si voluntary intay baabuurtooda gaadiidkooda shidaal kusoo shubtaanay halkaa shaqada aan ka wadna goroomanka ay noogu imaanayeen radio beerlo waxaa leenahay jir oo joog abaalkaada annaga ma gudi karno maanta shahaado keliya ayaan bixinay laakiin waxaa gaari doona mar aan xaflad weyn idii dhigno idinku abaalgudno hadduu ilaahay yiraaho waana ku mahadsantihiin sida maaragtay voluntaryga ama waxqabadka muuqdo aada bulshada aada maanta ugu shaqaysiin aadaan u mahadsantihiin radio beerlo agaasimaha radio beerlo cumar yuusuf aadan ayaa sheegay in markasta ka warbaahinaan ay u taagan yihiin ka shaqaynta wax kasta oo lagu horumarinayo bulshada gobolka hiiraan
runtii sharaf ayay noo tahay inaad maantana guddoonsiisaan shahaada sharaf aada noogu talagasheen bahda ururka kubadda cagta degmada beledweyne waa idinka mahad celinaynaa sida aada noogu garateen shahaadadan runtii anagu ka idaacad ahaan doorka aanu leenahay iyo horumarinta isboortiga marka ay noqoto waa door aan runtii aan dhihi karo meesha ugu sarreysay ayuu gaaray sababtoo ah idaacadda beerula ayaaba ah idaacad yacni u aas-aasan ka shaqeynta arrimaha bulshada marka la yirahdo ka shaqeynta arrimaha bulshada isboortigii waxa uu noqonayaa lamber kow ama lamber labo ayuu noqonayaa mar walba waxaan diyaar idila nahay anagoo idigu xiraynin wax shuruud ah inaan yacni idila shaqeyno idigarab taagnaano si loo helo yacni bulsho ka caafimaad qabta qabiil iyo qabyaalad dhalinyaradu waa waa lafdhabarta bulshada runtii saaxiibkay sidaani oo aan isleeyahay in badan ayuu kusoo dhex jiray kubadda cagta waxaan isleeyahay dardar xoogan ayaad ku wadaa sboortiska degmada beledweyne waxaanan isleeyahay reer beledweyne iyo dhalinyarada isboortigu waxaay heleen mas-uulkii ugu mudnaa runtii aan leeyahay inuu hogaamiyo dhalinyarada isboortiga degmada beledweyne mar labaad iyo mar saddexaad waa idinka mahad celinayaa bahda ururka kubadda cagta degmada beledweyne shahaada sharafta aada noo garateen idaacadda beerula ee magaalada beledweyne oo la asaasay tobankii bishii disembar sanadkii labada kun iyo sideed iyo tobankii ayaa door muhiima ka qaatay tabinta tartamada isboorti iyo wax kasta oo la xiriira arrimaha bulshada gobolka hiiraan iyo guud ahaan dalka